gudoomiyaha degmada kaaraan mudane faarax cadaani maxamed ayaa xariga ka jaray waddo internoog ah oo laga hirgeliyey waaxda jabuuti ee degmada kaaraan gudoomiyaha ayaa bulshada ah waaxda jabuuti waxa uu ku ammaanay doorkooda markaasi isku tashiga leh ee ay markaa uga qayb qaateen dhismaha waddooyinka xaafadaha taasi oo muhiim u ah bilicda iyo sidoo kale fududaynta isku socodka bulshada munaasabadda xarig jarka oo ay markaasi goobjoog ahaayeen odayaasha degmada kaaraan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay qaar ka mid ah bulshada degmada kaaraan oo soo dhoweeyey xarig jarka waddada labaatan iyo shan waddo ayaa xiriga laga jaray maxaa ka dhihi laheed iska fiiri ku dayo kaaraan ku dayo ku dayo faarax cadaali waa nin labaatan jira oo dhallinyaraa oo wax ka kasta qabtay oo waxaan ku leehay bilicda kaaraan soo saaray ugu dambeyn gudoomiyaha degmada kaaraan faarax cadaani ayaa uga mahadceliyey bulshada degmada doorkii wanaagsanaa ay ka qaateen dhismaha waddada caawa waxaan u joognaa wadda xarag jare oo tarnooge waa farxad waa guul iyo farxad weyn wadda xarag jare waxaa loogu talagalay maalin ayaa loogu talagalay laakiin caawa waxaan u dooranay maadaama diwaangelintii lagu mashquulsan yahay inaan caawa dhex gashanno shirkaddii waddada dhammaysay iyo shacabkii loo shaqeeyey ee goli diyaar u ahaayeen in waddada loo xarag jaro duruuftaas ayaa nagu raacday waxaa kaloo ayadana guul weyn ah in caasimadda muqdisho degmooyinka ka mid ah in wadda habeen madow la xarag jaro ayadana waxay noo tahay bilo sharaf ayay noo tahay eer kaaraan horumar ayaa gaarteen dhammaan bulshada halka deggan oo qarashkooda la baxay oo waddadan loo sameeyey waan u mahad celinaa